waa hagaag khiyaarta hawada nagala soconaysay magaalada labaad ee ceeg waxaa laga hergeliyay mijaaj aada u bilaadan oo haatan aad eegtaan sawirkiisa dhismihiisa misaaskana haatan ay ku jiraan shaqaalo aada u fara badan oo lagu talagalay in magaalada labaad ee degmada ceyaag laga hergeliyay waana misaajka ku horeeyey ee degmadan laga dhiso haddaba guddoomiyaha degmada ceyaag cabdixaad jacali cilmin cabdiriigle ayaan faahfaahin weydiiyey ayaa ka hadlay misaajkan la dhisay iyo sidoo dadka ugu baaqay muslimiinta inay gacan ka geystaan dhismaha misaajka fircooniga waad mahadsantay wa horta saad u aragto masaajidkan magaaladan labaad ee cagaag ama bariga cagaag masaajidkii koowaad inkastoo uu ku horeeyey mid mid la seesay oo masaajidkan ka yar isla markaa markii magaalada degdegaa noqotay waxaanu sasareeyey inay u baahan tahay masaajid weyn masaajidkii markaa waanu kordhinay masaajidkan weyn buu noqday marka waxa weeye runtii horta masaajidku qof kasta oo muslimi isagaa masaajidka u baahane masaajidku cidna uma baahna laakin dadku isagaa u baahan dadku de wuxuu ugu baahan yahay in lagu cibaadeysto ajar laga helo buu dadku ugu baahan yahay sidaa daraadeed qofkii kasta ee gacanka geysta ee muslimaba ilaahay baa ka warramay dee ajriga iyo xasanaadka uu ka helayo markaa sidaa daraadeed sidii ilaha yidhi anagoo raacayna iyo rasuulka maxamed aleyh salaatu wasalaam mar haddii goobaha lagu cibaadeysto ee muslimka astaanka u ah ee lagu cibaadeysto sida masjidkan oo kale waxaanu ku doorineynaa in ay dadku ka faa'iideystaan janiskaas qof kasta oo muslim meel kastaba ha joogo waxaanu u ducayneynaa ama aanu aada iyo aada ugu hambaliyeyneynaa dadkii gacanta ka geystay ee dhismahan hadda las la wado kharashkeeda bixiyey marka run ahaantii reer kuweydii waa ka mid qaar reer kanadiina waa ka mid marka waxa weeye dadka kale ee muslimiintana waxaan ugu baaqinaa sida kuwaas oo kale inay wixii ay ka geysan karaan iyaga ayay faa'iido u tahay inaan yaanu ku doorineynaa inay kasoo qayb galaan oo nala dhamaystiraan masaajidkan oo hadda qarashkii lagu waday uu gebageben yahay
gudoomiye masaajidkan waa masaajid weyn dabcan waa aragnaa banaantiisa iyo dhismihiisa dhul ku fadhiyo mudan salag ayuu ku fadhiyaa gudoomiye masaajidkani
wuxuu ku fadhiyaa horta dhulkiisu waxa weeye waa konton waa konton iyo lixdan inta uu masaajidku isagu uu leeyahay marka hadda wuxuu ku fadhiyaa matiradiisu ay yihiin inta uu hadda ku fadhiyo ee dhismaha ah ee hadda uu ku fadhiyo iyo inta uu leeyahay waa kala laba marka waxa weye intan imanka dhisani waa afar iyo lixdan mitir oo wareega dhul uu leeyahay oo banaan oo loogu talagalay xagga wajahadaha oo loogu talagalay inuu bay uga soo baxaan had iyo jeer xagga ganacsiga oo kale suuliyadii baraagihii guryihii kale ee dadka magaranaysa shaqa ku shaqeeya masaajidka sida imaamka oo kale muadinka oo kale dadka kale ee aada u jecel cibaadada inay masaajidka ku dhawaadaan guryihi ay degi lahaayeen dhulkiisuna waa ku dhadhow yahay waana u banaan yahay gudoomiye dabcan masaajid aada u ballaadan maxaad uga baaqasaa dadka kudhageysanaya meel kastoo ay joogaanba inay meel kasta ha joogaan maxaad u baaqasaa muslimiinta gaar ahaan weliba dadka udhashay degmada ceeg saliidaha qoobajoogta dadka kale muslimiinta maad maxaad fartaa
run ahaantii waxaan ugu baaqayaa sidii cadadaba u ahay dadka muslimka ee goobaha cibaadada uu had iyo jeer ku dadaalo sidii uu ama u dhisi lahaa ama uu ugu dadaali jiray ama inuu ugu cibaadeysto waxaan ugu baaqaynaa in ay iyaga oo raacaya amaawiirta iyo ajriga uu leeyahay masaajidku inay masaajidka qeyb ka geystaan dadka muslimiintii waxaan gaar ahaan aada iyo aada ugu baaqayaa jaaliyadda reer agaag run ahaantii masaajido kale ayaa magaalada ka dhisan masaajid kalea laga dhisay reer agaag quri ma dhisin gacan kama geysan dad fara badan oo muslimiina baa gacan ka geystay waxa oo weliba mandaqadan aynu joogno oo kamid ah oo reer cayn oo kale masalanba gobolka cayn oo kale lascaanood oo kale gobolka sool dad badan baa masaajidka kaleba gacan ka geystay iyo dad badan oo dibadaha ku dhaqan inkastoo ay lacagta dibadu dhammaanteed ay u badnayd dadka dibadaha ku nool hadda waxaad moodaa cabsida ilaahay inay inay ku dambeysay dada dadka gurbaha tegey berigii horena masaajidada waxaa lagu dhisi jiray dadku xoolihiisa ku dhisi jiray saad ula socotaan neef adiya neef deela iyo lacag waxbaa l lagu dhisi jiray oo la ururin jiro dadkiisa saarsaari jira laakin hadda waxaad moodaa in wax walba xagga dibadda looga baxay marka anigu waxaan u arkaa dee in khayr looga baxay ee aan waxyeelo ku ahayn marka waxaanu leenahay khayrkaa sii wada masaajidkana soo dhamaystira qof kastaba meelu joogana xil ha iska saaro sidaanu anana xil isaga saarayno ee aanu bacdka ugu taaganay ama dadka shaqaalihii bacdka ugu taaganya weliba dadkan weliba aad arkaysa ee shaqaynaya run ahaantii waa dad aada iyo aada danahoodii kale oo dhan uga kaaftoomay sidii masaajidkan uu u dhismi lahaa de waxaa jira dad iminka ilaa shan kilomitr reerihiisa jiraan ama ay jiraan ama magaalooyinka kale fogfog ka yimisay masaajidka udhisaan oo gacan uga geystaan markaa sida meel kastoo la joogaba in la iska kaashado cibaadada iyo cabsida ilaahay iyo ajriga iyaynu aada iyo aada idin ku boorinaynaa waxaanu idin rajeynaynaa inaad baaqyada aanu idin soo jeedinayno aada naga aqbashaan sidii ilaahay ka dhigayna noqonaysaa sida khayrla allah ka dhigo waana rajeynaynaa inuu afta lagu guulaysto dhamaystirkiisa si dadku mandaqadna joogay qofka islaamiga uu ugu cibaadaysto oo aynu uga faa'idaysano sidaasaan rajeynayna ilahay ka rajeynayna insha allah